magaalada beledweyne oo toddobaadkii hore ay soo galeen daadad xoog leh oo keenay barakac baahsan ayaa dhinaca kale waxaa laga digayaa khatar ay wejihi karaan dadka adeegsada buundada koowaad ee isku xirta magaalada iyo xaafadda ceel jaalle gaari nooca cagafta loo yaqaano ayaa maanta waxa uu ku rogmay boholo ka samaysmay wadada laamiga ah gaar ahaana agagaarka buundada koowaad warbixintan waxaa soo diray xuseen xasan dhaqane gaadiidka keliya ee la isticmaalayo waa cagaf dadka waddada ka gudbayana waa kuwa u bareeraya halis badan inkastoo aanu khasaaro dhimasho dhicin ilaa sagaalkii bishan oo fatahaadu ay ku dhufatay magaalada beledweyne mid ka mid ah dhallinyarada magaalada oo ka badbaaday markii uu halis ku galay aagga buunda koowaad ayaa waxa uu warbaahinta uga waramay sida ay tahay khatarta ka jirta agagaarka buundada anigaaba raacitika badda biraha korkoodan ku socda saa aragteen dabcan waxaa loo sameeyey biro meeshii hooseo biyo maraykan intaan mari waaye waxaa maray biraha korkooda socodka aan ku socday luga ii baxday anaa biyaan ku dhex dhacay amar ilaahay aan ku badbaaday marka way dhacdaa waa wax dhayli u dhici karo marka loo fiiriyo awoodda meesha ka jirto awood kaa badan dabal kasta oo taqaanin xataa awood kaa badanaa meesha ka jirto oo minallaahi ka timid dadka qaarkii ayaa naftooda khatar u geliya iyagoo aanan heli karin lacagta ay ku raacaan cagafta oo halkii qof laga qaadayo saddex ilaa shan dollar haddii uu alaab watan waxaa laga qaadayaa sida uu v o a u sheegay mid ka mid ah milkiilayaasha cagaf cagafta lacag gaaraysa ilaa afartan dollar haddaba maxay tahay sababta dadka ay u aadayaan xaafadda ceel jaalle mid ka mid ah dadka buundada soo maray ayaa ka waramaya buundada saakana waa soo maray haddana waa maray haddana waa soo maray saakin waa gudbay qoyaanka hadda aan qoyanahay waa buundada maritaankeedii waay buundada waxaa ka jirta khatar aad u ballaaran oo aan la soo koobi karin weliba dadka lugku maraayo waa dad riski ama khatar u bareera waay meesha halisaa ka jirto buundada iyo eeriyadeedoo dhan waa go'ay laamigu waa go'ay waxaa aad u saaciiday dadka lugaynaayo biraha labada dhinac ama biraha dhinaca buundada lagu dhisay oo dadku ay qabsanayaan laakiin haddii biyuhu saan u sii jiraan kuma filnaa doonto birahaas wax uma galaan maamulka hirshabeelle ayaa ka digay maritaanka halka loo yaqaano buunda koowaad sida uu sheegay isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka hirshabeelle ee gobolka hiiraan cabdisalaam faarax marinkii magaalada oo runtii halis weyn dadka ay wajahayaan khatar markii ay isaga gudbayaan magaalada waxaa jirta maanta in cagaf ay gadoontay inta kale alxamdulilah laakiin waa la soo badbaadiyey waxaan rabnaa in dadka mareenka samaynaya ay aad ugu digtoonaadaan runtii waad dareemi kartaa waadi dhan oo cagaf ay dhex marayso oo haddana laamigii uu gogo'ay khatar badan inay jirto marka dadka inaysan ku soo dhiiran maritaankan ilaa ay xaaladda iska beddelayso ayaan uga degayaa khaasatan labada cesho ee na soo wajahan in biyahaas xooggan ee nahaaya ay dadka ka feejignaadaan aysan ku degdegin inay maraan marinkaas xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne